dhaqan saaxiibaan adaan isku leenahay nolol soo wada wadaagmay ay naga dhaxayso cayniga mudnay naxariista mudnay laakiin waxaan leeyahay jidkii aynu ku soconay sida ummadan maanta badbaadinaya ma aha sida nagaanaadamana maaha waa sida aynu ku khasaarnay waa siday u danaysanayaan shisheeye iyo saaxiibo shisheeyaha la meel oo kooban marka intaasaan ku garagaraynayaa waxaana afrisiga ah wax badan oo waxwalin faahfaahin bay u baahan yihiin marka wixii dee su-aalo badan oo hadda dee intaan xaqli ahaan hayo waa idin sheegay faahfaahintoodana waxay mustaqbalka cadaacada la soo xiriiri kartaa marka iyagana su-aalaha laftooda inooda lagu badin masalan horta marradan waxaan soo martay oo weliba ana gaaray soo martay meel hebluka in heblu ka degi oo gaar dambow yaqaani marka lagu siyaad baraan ka fakaday oo aan aaday magarasa samaadihii degiddaas dambiga ahayd baa qolada halkan lahayd mara somaliland ka soo fakada soomaaliya soo fakaday dambiga ahayd bani tii cabdi qaasiminan bay daga tegey oo dambiga ahayd ay ahayd tii ugu dambaysa adi waxyaaba badan baa jiray kaaraan inaan naqrafar ka tego kaaraan tago dambi laga dhigay tii ugu dambaysa waxay ahayd gaalkacyo oo daba inaan ka duulo gaalkacyo duulay oo dadka qaar dambi u arkayeen haddana waxaa xigta nambar afar buu kasoo duulo maanta wuxuu joogaa suuqii soomaaliyeed ama magaaladii soomaaliyeed oo jidkaa dheer wixii xagga kasoo xigay soomaali deginta waa jeegareeyey dad saxaaba iyo dad soomaaliyeed baa degan iyo dad maamulo oo amnigooda sugaya magacay doontaan ha sheegtaan marka anigu halkanaan joogaa meel soomaaliyeed shirka jaraaid maxtaradahanan u dudejina waxay ahayd aniga iska darogaysnaa oo siyaasad daroga iyo waxyaabo kale iska jiray daal badan baa igu jiray maskaxdaydaa daalanayd marka lama habeenna xoogay faraaqo waan hesiiyo waa iska seexday waa nasta runtii alxamdulilah rabbilcaalamiin maanta ayay noqotay inaan wax sheego marka waxaa sheegi karay waan dii sheegay kaymaadka kamadaasna nin baa yidhi caana waan jeclaa waxaanse nacay markii canda dameeraad galeen buu yidhi marka dawladnimo waan jeclaa soomaalinimo waan jeclaa ragga halkaa jooga waan jeclaa waan saaxiibaday laakiin waxaan nacay markii ugaandis dawlad u noqday dadkaygana lagu laayay diindarana aga muuqatidan isu dhiibaan shareerna isuma dhiibin xisbu islaamna isuma dhiibin qofku inuu ilaahay isu dhiiba wanaagsan ilaahay markaan isu dhiiban ummada soomaaliyeed iyo ummada muslimka macaamil baa laga dhaxayn karaa qaabkan u macaamili doonaan waa kalaanigay taal xilligan hadaqaan waxaan ahay saalax bix ismaaciil oo aan maanta cidna darajo u sheeganaynin islaamnimada inaan ganacsado noqon doono inaan faktiro noqon doono inaan deegaano kalo dalka soomaalida caadi doono ilaahay taalla waa talaanigay taalla laakiin cidna anigu isma dhibin ilaahay magacantiisa ku jira garabata anagu amnigeeda meelaa jira cidlama dambana waxaa jira walba gacan allaanu ku jirnay weliba gacanta allaanu ku jirnaa taasi hadday jirtayna kulli waxyaaba la bedelemay way jirtaa laakiin wax dee ilaa iyo labadii kun weeyi lahaad ay ahayd wixii la dareemayo ma dareemaynin marka dhib mala arrimahaasnaadi wixii ka jirayna marar dambaan faallayn doonaa cidda aan eedaynayo iyo waxaan ku eedaynaya meel baan kaga wadaynin marka taasna la socdo xilliga waxaan higsanayaa inaan ummaddeeda soomaaliyeed iyo ummaddeeda muslimka ah aan dedex joogo aan wax ka noqdo oo siyaasadna nolosha siyaasad qura ma aha dhinacyo badan bay leedahay marka waa waa la arki doona waxaa laga qadara waxaan kaloo jecelahay qodobkaas inaan idigu celiyo waxa weeyaan imaatinkayga waxaa dedejiyey laba saddex jeer baa waxaan maqlay khaayinka beenawaaska afrikaanka ah ee dhiga ummadda soomaaliyeed qaba ee ummadda soomaaliyeed laayay madaafiicda la dhacay dhowr jeer baa waxaan maqlay isagoo qoslaya oo intu su-aal wariyaashu weydiiyeen ay doono gigigi say qosliya ayaan marar badan maqlay waxyaaba ay dedejiyeyna waa tahay saaxiibta waxaan u gudbinayaa dalaala saaxiibta shaydaanka waxaan u gudbinayaa dhiigayaga qaba oo ummadooda gumaaday waxaan u gudbinayaa mahmaah baa tidhahda dameertu geela ha iga didise ururisteedaan nacay buu yidhi dahuukow dadkayga laa laakiin qosol xumadaada iyo falxumadaada dadkayga dhiiggiisa ku diganayso meel bay noo taalabay leedahay